bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu tarakoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo khudbad muhiim ah ka jeediyey xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari ee soomaaliya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo kulan la qaatay wasiirka qoyska iyo adeegyada bulshada ee dalka turkiga askari ku eedeysan inay dhibaateeyeen dad ay soomaali ku jiraan oo maxkamad u soo taagay warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan duqeen ka dhacday dalka etoobiya oo ay dad ku dhinteen
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu darkoran markan aad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo madax kale oo ka kala socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa magaalada laascanood ee gobolka sool ugu qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya mudane cabdiqaadir axmed aw cali fardhiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari ayaa sheegay in laascanood loo aqoonsiya caasimada midnimada soomaaliyeed waa kan xasan sheekh maxamuud almaas ka hadlaya waxaan rabaa walaalayaal maanta waa taariikh cusub oo iyadana dalkeenna maalmaha ay taariikhda cusubi u qurmaysa ka mida dalkeenna iyo dadkeenna maanta waxaa u samaysmay taariikh kale oo cusub oo ku korortay kuwii maanta la tiriyey ee faraha badnaa ee baryahan dambe aan soo samayno waa taariikhna gudbinaysa kala qaybsanaantii ay sababtay sabab u ahayd isticmaarkii inoona gudbinaysa midnimada dalkeenna iyo dadkeenna qastaan aan fiicnayn oo ah in horey nasiib darra inoogu dhacday oo dalkeenna la kala qaybiyey oo qaybo kala duwan loo kala qaybiyey oo isticmaar qarniyadii hore jira uu kala qaybsaday inay astaan noqoto oo adigana hebelaa ku gumaysi jira anna hebelaa i gumaysi jira aan ka dhiganno abtirsiinyo iyo astaan waxay ahaydee nasiib darrooyinka waayahan dambe aad iyo aad noogu weynaay waxaan rabaa inaan mar kale aan hambalyo u dira marka dowlad goboleedka waqooyi bari maanta marka in aan halkan mar kale aan ka xoojiyo oon ku dhawaaqo magaalada laascaano inay tahay magaaladii midnimada soomaaliya waa astaantii midnimada waa astaantii maxaanku raha soomaalinimada hadda kadibna caasimadda midnimada loo aqoonsan doonaa haddii aan la yidhaah
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in marna soomaaliya aysan aqbali doonin in shacabka khaza laga soo raro dhulkooda waa diidnay in soomaaliya lasoo dejiyo mar kale waa kan madaxweynaha soomaaliya arrimahaas ka hadlaya
waa markii saddexaad ee dalkeenna dibadda inta looga soo duulo aan u taagannahoon leenahay maya baddaa waa qaadanaynaa maya dhulaan inta ka goosanaynaa maya maanta hadda waaba soo degaynaa ha timidba meeshaba annagaa soo degaynaba oo ciddo kaleo meelo kale ka soo jacburino soo khasabnayna intaan keenayna iskaga soo daadinayna halkaanaan meelaan geyn weyna halkaan dadkaas reer falastiin toddobaatan sano ayaa dhulkooda laga dhaqaaji waaye toddobaatan sano inta u wad xagga walba madfac ku rid inta waa la dhaqaaji waaye annaga maa sahlayna in dhulkoodii laga soo wado ya say suurtagal ku tahay in dhulkoodii dadka toddobaatan sano diiday inay dhulkooda ka tagaan ee ku baaba'ayee ku dhintay ee aan arkaynay wixii ku dhacaya carruurihii iyo haweenkii iyo masaakiintii iyo guryihii aad arkaysid maanta aad u malaysid meel maxaanku dhaha aakhiro aad u malaysid magaalooyinka qurxanaayo dhisnaa daaraha lah dadkiyaa la soo qaadayaase halkaa inta lagu soo daadiyaa looga tegayaa ayse xuquuqdoodii abadiyo ku weynayaan dhulkan dhul soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed waa soomaali unbaa lahaa leh ayadaana lahaanayso adduunyada waxaa ku nool dad la yidhaahdo biduun biduun waa maxay dal ma leh dowlad ma leh waa nool yahay waa socdaa wuxuu bay inuu noolaado waa loo ogol yahay laakiin ma leh maanta qarniga kow iyo labaatanaad ma horseedayno raallina kama nihin in dad reer falastiin biduun inay noqdaan ma samaynayno inaguna waa ku dhibanaanayn ayaguna waa dhibanaanayaan dhagax laba shimbir ku dil waaye inuu cadow loo arko iyo annagoo cadow hal dhagaxna lagu dilaayo suurtagal maaha waa diidnay waxaan leenahay walaalahaasna war waxa israa'iil iyo netanyahu idin hayaan ka badanaan idii haynaa jacaylkooda ka badanaan idii haynaa soomaalinimo iyo wanaag iyo walaaltinimo kooda ka badanaan idii haynaa hadday tahay baawarkii xukunka israa'iil sii karto mid ka badan haynaa na xukuma annagaa diyaar na xukuntaane annagoo soomaali oo midaysan na xukuma laakiin meelo aanay hahaabanina wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada soomaaliya mudane rofesor saalim caliyo ibrow ayaa kulan laba geesooda la yeeshay wasiirada qoyska iyo adeegyada bulshada ee jamhuuriyadda turkiga mahnuura osadimar gogtas kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin sare oo ka kala socday labada wasaaradood iyo safiirka soomaaliya u fura turkiga kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada kaalmada bulshada horumarinta qoyska iyo adeegyada bulshada sidoo kale waxaa laga wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa wadashaqaynta hay-adaha bulshada ee labadaasi dal kulanka waxaa kasoo baxay in la dhiso koox farsamo oo wadajir ah si ay u diyaariyeen heshiis iskaashi mow oo u dhexeeya labada wasaaradood kaasoo lagu dardargelinayo barnaamijyada lagu xoojinayo dhismaha awoodda hay-adaha bulshada wasiir brofesor saalim ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka turkiga taageerada joogtada iyo walaaltinimada ay u muujiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliya somalilan ayaa kumnaan askari kusoo bandhigtay gobolka zaaro maxamed cabdirasaaq ee faahfaahinaysa maamulka somalilan ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen tababar loo soo xiray ciidamo tiro badan oo ka mid noqonaya kuwa sugaya amniga deegaanada somalilan mas-uuliyiin ka tirsan somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in in ka badan lix kun oo askari tababar loogu soo xiray deegaanka oog ee gobolka sool deegaanka tababarka loogu soo xiray ciidamada ayaa kamid ahaa goobihii ay horey ugu dagaalameen ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka waqooyi bari arintan ayaa ku soomaaliya dhanka kale madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cira ayaa si adag uga hadlay booqashada madaxweynaha dowlada federaalk ee laasacaanood isaga oo ku tilmaamay daandaansi iyo faragelin qaawan madaxweyne ciro ayaa sidoo kale beesha caalamka u sheegay in tallaabooyinkan ay qaadayso dowladda federaalk soomaaliya ay saameyn ku yeelan karaan nabadda iyo xasiloonida geeska afrika sacuudiga ayaa dhaqaale ku taageeray soomaaliya xasan axmed ayaa faahfaahinaya sida ay shaacisay mujalada bloomberg sacuudi carabiya ayaa soo bandhigtay qorshe dhaqaale oo ballaaran oo isoo jeestay dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo diiradda saaraya bixinta taageero miisaaniyadeed oo lagu daboolayo mushaharaadka ciidanka soomaaliyeed ee muddooyinkii dambe dib u dhacay taasi oo muujinaysa in riyaad ay doonayso in ay si toosa uga qayb qaadato xasilinta hay-adaha amniga ee dalka intaasi waxaa dheer sacuudiga ayaa dalbaday inuu sameeyo maalgelin cusub oo ku saabsan dekedaha soomaaliya si uu uga qayb noqdo beddelka abuudubay oo horey looga mamnuucay dalka taasi oo ka tarjumaysa rabitaankiisa inuu boos muhiima ka helo istiraatiijiyadda badda cas iyo marambiyoodka caalamiga ah tallaabadan waxay qayb ka tahay dadaalka sii kordhaya sacuudiga ee ku aadan kobcinta saameyntiisa dhaqaale siyaasadeed iyo amni ee geeska afrika iyadoo soomaaliya ay arrintan u aragto fursad lagu xoojinayo dhaqaalaha gudaha horumarinta kaabayaasha dekedaha iyo helidda iskaashi cusub oo awood u yeeshay inuu ka dhigo miisaanka siyaasadeed ee dalka mid ka xoog badan loolanka ka socda gobolka ay ku jiraan imaaraadka itoobiya turkiga iyo qatar heshiiska noocan haddii uu hirgalo wuxuu bedeli karaa dhaqalaha soomaaliya wuxuuna door muhiim ka ciyaari karaa dib u dhiska xidhiirada diblomaasiyadeed iyo kor uqaadidda istaraatiijiyada dalka ee ku wajahan badbaadinta danaha qaranka askari ku eedeysan inay dhibaateeyeen dad ay soomaali ku jiraan oo maxkamad soo taagay daahir cabshir ayaa faahfaahinaya xubno ka tirsan labada aqal ee koongareska maraykanka ee ku sugan aqalka senatarka ee gobolka minnesota ayaa dhegaysanaya gabadufilladii ugu dambeeyey ciidamada icy maalmihii lasoo dhaafay ay ka geysanayeen gobolka minnesota ciidamadan ayaa dilay laba qof islamarkaana xirxiray dad fara badan oo soomaaliya ay ku jiraan kuwaasoo iminka xabsiyada maraykanka ku jira maamulka trump ayaa diiday sii deynta dadkaani kadib markii ay ku eedeeyeen in ay sameeyeen kacdoon dadweyne iyo sidoo kale inay jebiyeen amarra ka soo mahay ciidamada ammaanka ee maraykanka sidoo kale ciidamada ic ayaa soomaali badan waxay ku qasbeen inay ku laabtaan wadankooda maadaama ay sheegeen in soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ay dalkaasi kusoo galeen qaabila qaanuuna waaxda jinsiyadaha ee maraykanka ayaa laashay sharciyada ilaalinta soomaalida maraykanka kuwaasoo lagu amray bisha maarsi ee soo socota inay guud ahaanba iskaga baxaan dalka maraykanka dhegeysigan ayaa waxaa soo qabanqaabisay xildhibaan ilhaan cumar oo gobolka minnesota ku matesha aqalka sharci dejinta ee maraykanka ilhaan cumar iyo xildhibaano kale oo ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa loo diiday in ay booqdaan xabsi ay si gaara u maamulaan ciidamada i c ee dalka maraykanka kadib markii halkaas ay ku xirxireen dad fara badan oo ay soomaali ku jirto kaad naga dhegaysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka uiraan soddon iyo lix ruux ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duule haleena oo lagu qaaday xubno ka tirsan maleeshiyaadka oo ka qaybgalayay kulan ay lahaayeen qoomiyadda wog qumra ee gobolka axmaarada sidoo arbaant sheegeen hogaanka degmada saaxil saymid khubaro caafimaad dadka deegaanka maamulka degmada ayaa ku dhawaaqay in weerarkaasi ay ku dhawaacmeen lix iyo toban ruux islamarkaana lagu burburiyey xiradii iyo hubkii ku jiray dhexdeeda hogaanka degmada dadka deegaanka ayaa sheegay in taliyayaasha ciidamada difaaca deegaanka ay ku tilmaameen weerarkaasi mid aan u talagal ahayn weerarka droniska ayaa dhacay subaxnimadii khamiista kaas oo lala begsaday xero maleeshiya oo ku taala degmada sehla ee maamulka qaranka waa qumra sida ay xaqiijiyeen shan ilawareed oo ay la hadashay warbaahintu dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaara waa anaga intaa cidduu warkayga seegana waxa dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kulan raadiyo joor sidaas iyo nabadgeliyo